gobolka tigreega ee dalka etoobiya ayaa maanta dadweynihiisu ay u dareereen goobaha codbixinta iyagoo ka qayb qaadanaya doorasho ay isku maandhaafsan yihiin gobolkaasi iyo dowladda dhexe kadib markii guddiga doorashada ay dib u dhigeen doorashooyinka dalkaasi xanuunka covid nteen awgi dadka ayaa soo dooranaya aqalka baarlamaanka ee heer gobol oo ka kooban boqol iyo sagaashan kursi haddaba doorashadani maxay ka dhigan tahay su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa cabdixakiim maxamuud sirwac waxa uu weydiiyey mustafe maxamuud cabdulaahi al khaliili oo bara ka ah jaamacadaha magaalada hargeysa waxaana ugu horreyn uu sharaxayaa waxa keenay in gobolka si gaara uu u qabsado doorasho horta gobolkan tigreegu amba qabiilkan kasoo jeeda gobolkan iminka keligii doorashada qabsanaya waa gobolkii waa dadkii maamulayay soddonkii sane u dambeeyey etoobiya waa dadkii ka tuuray dhergigii hore marka etoobiya inta badan isdiidooyin xagga ilbaxnimada abaa jirta tigreegu soddonkaa sano isagaa isku baahinayay isagoo tiro ahaan etoobiya ka sigisbaysan boqol iyo tobanka milyan ee etoobiya oo noqonaya meelaha ilaa lix milyan wax yar qaarna ay ku sheegayaan shan milyan iyo sideed boqol oo kun yihiin dhammaantood waxay isku faafiyeen dhammaan goobaha wax soo saarka dhammaan goobihii dowladda dhammaan wixii oo dhan deedna waxaad moodaa markii systemkii abiy axmed uu yimid inay ka biyo diideen taasaa markaa keentay in kala shaki fara badan oo qoomiyadaha uu yimaado tanna waxa u sabab ah systemka ay u sameeyeen maamul daadejinta marka u eegto decentralizationka ay sameeyeen administrativeka xagga maamulka ee etoobiya inay marka horeba ku biisgareeyeen qoomiyado taasoo dhibaatadeeda iskale qoomiyado kala duwan baa hal state lamsano federaalka marka loo eego wadadega oo ismaamulkooda uu ka samaysan yahay tanna wuxuu kaga baxsanay waktigaa meles baa sameeyey oo inuu meesha soo yeelayo awooddii marka amxaaradii uu kala wareegay waktigaas ay ku lahay etoobiya markaa kala shakigaas iyo awooddoodiiyo soo daciifaysay ayaa keentay waad ogeyda guddoomiyaha baarlamanka iyagaa lahaa oo iska casfay gabadhii markaa taasaa keentay dhammaan saraakiishii gobolka kasoo jeeda iyo aqoon-yahanadii waxay tegeen gobolkoodii marka isdiidooyinka iyo kala shakiga iyo ilbaxnimooyinka isdiidan ayaa keentay tan
kuraasta lagu tartamaya hadda ay qabsanayaan gobolkan u gaar u qabsanaya maxay horta doorashadan si waxaad arkaysaa inay si mugla uga soo qayb galeen maxaa yeelay laba milyan iyo toddoba boqol oo qof laba milyan toddoba boqol oo kun oo qof ayaaba isliiskarayay waad garanaysaa tirada guud ee gobolkuna amba tigreeguna inuu yahay lix milyan marka laga tago intaas waxay noqonaysaa waa ciyaalkii intii aan raan gaadhin iyo dadkii xanuunsanayay marka waxaad arkaysaa in waxayna ka codayn doonaan laba kun iyo lix boqol oo goobood si isku abaabuleen baad arkaysaa boqol iyo sagaashan markaa xubnood ayaa lagu dooran doonaa oo heer gobol ah iyo heer federaalba ah xubnihii baarlamanka marka waxaad moodaa in si qurux badan ay isku abaabuleen dowladdu maxay ka tidhi iyadoo arrinka isaga horta markay shuruucda u eegayno sharcigan imiga dalka lagu dhaqaa waa kii la laalay allahuma sala waktigii dhergigii mingista xaylamaha xayla salaase waktigii communistiku yimid la laalay dastuurkan waa kii boqol iyo soddonkii la sameeyey wey dastuurkan imiga etoobiya dib uu soo celiyey meles kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii dastuurku wuxuu isticmaalaya wax loo yaqaano bicameralism oo somaliland waa iskaga mid oo wuxuu isticmaalaya aqal hoose iyo aqal sare aqalka sare oo gobollado dhan wada matalaya iyo aqalka hoose lagu kala badan yahay oo kii wakiilada ah marka aqalka sare oo awoodda kordhinta iyo waxyaabahaas shuruucahaas iyo fasiraadooda awoodda u leh sabtidii way fadhiisteen waxayna soo saareen doorasho kastoo halkaa kasoo ka dhacaysa inay tahay mid qayro sharciga oo kasoo jeeda sharciga etoobiya federaalka laakiin deeg jala qumaysin xaggii tigreeguna waxay ribood soo saareen ba ah faragelin kastoo dowladda federaalka ka timaada inay tahay in iyaga lasoo daadarsana marka sharciyan dowladda dhexe oo madelayso sanadkii gurigii sare kaa sharci darrada ku tilmaamay inaan waxaa la aqbalayna wuu ku tilmaamay marka sharciyada etoobiya markaad u eegtay afkii dowladday ku hadlayaan waa qeyb dowladdii kamid ah oo dee saddexdii branch ee dowladnimada qeyb ahaan weeyaan waa baarlamankii dalka weliba aqalkii sare markaa dowladdu saasay ka tiri afkii dowladda dhexe waxaa ku hadlayay sanadka etoobiya waa qoomiyado kala duwan mustafe waynu ognahay xaaladaha ugu dambeeyey muddooyinka dambe waynu ka warqabnay arrintan hadday sidan kusii socoto oo doorashadan ina dhacdo dowladda dhexena saa u diido de dabcan natiija ka dhalan doonta natiijada aqbalaadeeda ogolaanshaheediiba ama diidmadeediiba meesha imanaysa maxaa kacdoonnadaa socda iyada maxay ku dhada marka horeba sii taagnaya maxay ku biirin kartaa hawshan yadaani hortaniyo wallahi waa arrin aad u adag saadaasheedu in dowlad shaqaynayso fakshano federaal lagu heshiiyey in gobol sidiisa uu qabsado wuxuu doono welibana cudud militari soo bandhigo hubkiis iyo wixiis soo bandhigo dee weli kamaynaan adag saansaanta barigaar africa waxyaabaha ka jira iyo dowladaha sistemka federaalka dowladnimo qaatay laakiin cawaaqib dee dhibaato fara badanoo kusoo kusoo soo wajahaysa wey prime ministerka abiy axmed arrimaha gudihiisa oo kale oo aan fadhiyin dibadda oo masar aad moodo webigii inay isku hayaano dhibaato fara badan halka arrimihii dibaddana culays fara badan caalam ka saarayo arrimihii gudahana maaha keliya tatkireega qoladan kale macaawaad ogtay oramada in la xiday nimankii ugu magaca waaweynaa jowhar iyo nimankii awoodaha faraha badan lahaa oo abiy axmed iyo xukuumaddiisa u arkaysay inay kasoo horjeedaan sistemka horusocodka dimuqraadiyadda iyo nabadaynta on gobolkii isaguna xaaladda isaguna siisii u kacsan yahay marka wallahi saadaashan laga bixin karayo waxaan imika dhacay weliba gobolka degregeeda weydiisay wallahi wax la saadaalin kara maaha laakiin arrinka xalka anu arkayo in lagu dhamayn karaya waxa weeyaan in xukuumadda federaalku tanaasul fara badan samayso maadaama iyadoo ay haysa awoodihii dalka ugu safeeyey gobolkan tigreeguna baqo iyo in meeshii laga saaray iyo ilbaxnimooyinka isdiidan iyo in awood loo sheegan iyo waxaasoo dhan ay jiraan waxaan malinaya reconciliation in arrinkan lagu dhameeyo hoos loo wada fadhiisto mooyane marka hawsha dhamaata mooyaane faragelin military inayna marnaba xal waa noqon karin hawshaa dhacday kaasi waxa uu ahaa mustafe maxamuud cabdulaahi al khaliili oo bara ka ah jaamacadaha magaalada hargeysa oo u warramayey cabdixakiim maxamuud sirwac